alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa sayidina wa nabiyina maxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalim waxaan maanta halkan idinku yeedhay idinku waa tvgii qaran in aan kelmado ka yidhaahdo arrin maalmaha ma kusoo baxayey ama kusoo baxday baa miidiya madaxweynaha qarankuna uu ka hadlay oo la xidhiidha cabashooyin qaar ka mida kasoorka maxkamadaha ee gobolka maroodijeex mas-uuliyiintooda ay beriyeen warbaahinta kagana hadlayeen arrin ay ka cabanayeen ama tabashooyin ay qabeen oo la xidhiidha dhinaca shaqada kasoorka iyo adeega kasoorka ee ummadda loo hayo waxaan ku la socotiinaya halkan xafiiskii guddiga cadaaladda inuu yahay xubnaha fadhiyaana ay yihiin xubnihii guddiga cadaaladda arrintaasoo aan maanta wada kulannay kana wada hadalnay wixii aanu guddi ahaan ka odhan lahayn in ama magacii guddiga ku hadlaaya in aan ka jawaabo arrintaa miidiyaa ku soo baxday waxaa marka ugu horraysa madaxweynaha qaranka iyo ummadda waanu wargelinaynaa ama waan u sheegaynaa in guddigan cadaaladdu aanay waxba kala socon arrinta ay ku hadleen faragelinta la xidhiidha kalsoonayaasha ama gudoomiyaasha maxkamadaha gobolka mudanjeex qaarkood ka hadleen arrintaasi guddiga cadaaladdu horey waxba ugula may socon sidii madaxweynaha qaranka oo aan u mahadnaqayo uu uga hadlay arrintaas sida dhagaha furan iyo laabta furanba ahayd ee uu ummadda iyo kasoonkaba ku wargelinayay inuu diyaar u yahay inuu wax ka qabto cid kasta oo garsoorka mas-uuliyadda qaranka ka mid ah oo garsoorka hawshiisa dhex gasha si aan sharci ku dhex gasha madaxweynuhu waa kii miidiyaha ka ballan qaaday waana uga mahadnaqaynaa ama magacii guddiga cadaaday kii kasoorkaba ku hadlaaya waana arrin aan ku ogaa oo si niyad furan uu diyaar ugu yahay madaxweynaha qaranku inuu tabashada kasoorka iyo waxqabad sidii wax loogu qaban lahaa ee adeega ummadda loo wanaajin lahaa ay ka go-an tahay dib mas-uul qaran ahaan diyaar ugu yahay garsoorkuna macno qudha wax lagama qaban karee marba wixii loo qaban karo in wax loo qabto madaxweynu diyaar u yahay ballaqaadkaana anuu ka shaksi ahaan ka ahaan waan ka hay maxkamada iyada sarena wax badan buu noola qabtay waanay jirtaa in wax badan iska bedeleen kasoonka iyo hawlihiisa intii xukuumadda garwadaga ka yahay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraayo ay talada waddanka iyo ugaanka waddanka qabatay kasoonka waxaa laisku yidhahdaa xafiiskii xeeraalinta iyo maxkamadii labadaba hormud weyn baa ka socda hagarbax weynina waa ka jiraa hadday xagga nolosha tahay wax badan baa loo kordhiyey oo ay jirto aanay ku qabin xukuumadii hore ama islaantan ama heer aanay gaarin in la gaarsiiyey welina wuu socdaa horumar ballanqaadkaas madaxweynuhu noo ballanqaaday adiga ay ballanqaadayna wax badan nagala qabtay oo inanka halkan ka sheegayna waa jirayaan oo markay dhammaadaan dadku ay arki doonaan wuu ku mahadiyey baana madaxweynaha qaranku waxaana le waa kaa raaligelinayna anigoo ogsoono ku qanacsan inaan gasoo sii fog oo gaara ama mid siyaasiya midna aanay ka lahayn arrintaasi ay faragelintii ay ka hadleen run ahaantii miidiyahawna wargeysyada qaarkood waxay arrintii oo dhanka ku baahiyeen yidhahdeen hay-adii garsoorka waxaan leeyahay kelmadaasi may qabanayn garsoorka hay-adda garsoorka magaceeda waxaa ku hadli karaa ama wax lagaga qori karaa ama wax lagaga daabici karaa ama laga jeclaan karaa guddiga cadaaladda oo aan instituushkii ugu sarreeyey mar haddaanaan anaga cabsina laga haynin mar haddaanaan xukuumadda oo dhan way farageysay garsoorkii in ereygaasi miidiyuu qoro iyagoo iska jeeraacayo tabashooyin laba mas-uul ay hadleen in la wada gaadhsiiyo hay-addii garsoorka oo dhan oo isugu jira xeeraaninii maxkamad may habboonayn waxaan leeyahay garsoorku wuu haystaa madax bannaani boqol kiiba boqola wuu haystaa rumahaantii ma jiro ha iminka laga cabanayo hadda ay cabashadiisii loo soo gudiyeen mas-uuliyiintaasi mooyaane kaasoo aan la xidhiirin doono sidii madaxweynuhuba sheegay u gudbin doono wixii ay garsoorku noo soo gudbiyeen maanta waa maantii noo soo gudbiyeen markay hadlayeen way ku habbooneed intaanay hadalka inuu soo gudbiyaan adana dariiqa intaan marin laga madaxweyne aan gudbinay ma jirto cid fargeysa garsoona garsoonku isma fargeliyo guddiga cadaalad iyo maxkamaddu sawirkaa sareeya garsoonku xog buu yahay isagana cadaaladdiina raaciyay inuu kiiska horyaala xukumo cidina kuma fargeyso dadweynahana culaysyada ay ka hadleen iyo waa wax jiri karaa laakiin garsoonku capacity buu leeyahay iyadoo laleeyahay mar walba ay dadweynuhu caado uleeyihiin iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo dhaqanka cadaalad baan doonayna bay dadku yidhahdaa marka ugu dambaysa labada dhinacba adoonu kala garanayn inaan cadaalad noo samaysaa baanu doonaynaa cadaaladina waxay noqotay kalsooni baa la raaciyo isagu sida uu haaminayo cidi qaali kalama haysato kumana cabanayo kumana caban karo kalsoone mas-uuliyad kuma caban karo madax ballaali kalsoon ku haysta aad iyo aad u qiimo badan isagana waxaa la rabaa inuu xaqa iyo cadaaladda u madax ballaalaado uma madax ballaalayo intuu bisameeyo waxaan leeyahayoo marna baad ka dhaankelinaya madaxweynaha qaranka madaxweyne ugama jeedin baan leeyahay ama garsoorkiyaa ku niyadsan magacoodina ku hadlaya in ay xukuumadda ku ceebeeyaan ama maalinkan maanta arrin siyaasiya ma ahayn ereygaasi wuxuu uga siibtay garsoorku ereybixinta sharciga waa ku hadla yaqaana laakiin waxaan amsanaha iyagoo dhaadsanin kelmaddaas ay yidhaahdeen waxaa la farageliyey xukuumadda runtii waxay ahayd ku kooblaadeen hadday xitaa odhanayaan cidda shaksiga ah qaladku shaksi sameeyey xukuumaddoo dhan lama wada saar karo ma wada qabto alaaba taa ka hadlaayo oo mana jirto qofkaa qaldamena sidii madaxweyneha ballan qaatay waan ku soo gudbayna gudi ahaan mid kasta maanta na soo gaadhay oo naan hore oogay arrinta kale ee tabashooyinka ee ka hadlayeen waxqabad la-aanta ama ay ku cabinayeen xagga imkaaniyaadka runtii guddiga cadaaladda hawshaasi wasaaradda cadaaladda garsoorku ay xaq ulahayn inay mariyaan oo miisaaniyadda garsoorka hoose marka laga reebo xeelanta guud iyo maxkamadda sare wasaaradda cadaaladda gacanta ku haysa hadday badan tahay iyo hadday yar tahayba shaqadana way socotaa waa lagu wadaa waxaana aamisanahay iyada lafteeda inay wasaaradda iyo xukuumadduba ay dadaal ku jiraan sidii wixii jira wax loogu dari lahaa wixii soo jira wax loogu dari lahaa wax loogu biiri lahaa orada midiyaa midbaan ka codsanayaa cidda laleeyahay garsoorka ka madax banaanaado ma aha uun xukuumadda garsoorku waa inuu ka madax banaado farigeli kastoo nooc kasta xagga shacbiga waa inay dadku ku ixtiraamaan garsoorka cadaaladda hadday xeraaniyata iyo hadday xaakim tahayba iyo hadday baadhaba wax soo bilaabayo kiis baaniya ay tahayba inaan in laga reebtoonaado inaan laga weecinin dariiqa saxa si cadaaladda u gaaro oo aan lagu samaynin culaysla saarin waa arrin loo baahan yahay idinka oo midiyaana waxaan iska codsanayaa madax banaanaba idinkoo in badan ka hadashaan oo adala saxaafadu way madax banaanta uma madax banaanidin runtii siraha dawladda waa kuwa xeriyaha ciidamada kamid yihiin garsoorku kamid yahay inay midiya ku qortaan ama sidii haddii hada aad maqashaan si ka duwan inaad u qortaan dembi waa lagu kala xeraaniyo mid waa kayaag fadhiya xeerka iqaanta guud waxaa jira jabtaro dhan oo ka hadlaaya dembiyada dhanka ka ah cadaalada crimes against justice hadalka garsoorka lagu wixi kiis maxkamad oo yaallana in la daabaco maaha erey aan garsoorku odhanna in laga beela abuurta maaha waxaan leeyahay waan ilaalinaa xoriyaddiina iyo madax banaanidiina oo xukuumadduna waa ilaalsanaa garsoorkuna wuu ilaaliya laakiin ogaada xor uma tiidin si aanu garsooruhu cadaaladdarra inuu sameeyo ugu madax ballaanay ee la rabo inuu qawyuun raaco idinkuna waddanku wuxuu leeyahay qaynu xeer baa leedihiin hawshiina ka hadlaayo waxaa idin ballaanay waxaan idin ballaanayn xeerka ciqaabta guud oo ka hadlaysna qof kasta each individual dembi inuu geli karo qof kastaa sabti buu yahay qof la odhan karo dembi ma geli karo waa ka macsuum ma jiro xataa qur-aanku iyo kutubta markaad ku noqoto khayru khalqullaahi baa ilahay yidhi dambigaagii horena waan dhaaf taagii dambena waan dhaaf halkaa waxaa ka cad inay bini-aadamku dhan sabtiku yihiin in sharciga iyo shareecada islaamka iyo qawaanintuba ay qabanayaan oo qofka dembi afka waxa uu ka yidhaahdo gacan waxa uu ka yidhaahdo adi waxa uu ka yidhaahdo iyo waxa adigiisu gaaro gacantiisu gaaro afkiisu gaaro intaba lagula xisaabtamay ilaa allah fa ilaa kuwa sharcigu ka reebay qof yaro daayar iyo mid waaran iyo mid la qasbay oo lagiisdaa iyaga soo qasban laakiin waxaan leeyahay jeelidii noqon mayso haddaad suuqiyo arrimihiisa dhex dhawaaqsataan oo aad qadar u dhex qaadaan oo aad ka warrataan kiis lacagood hor yaalaan inta ka dhowsanaado adana sharciga waad ku ilaaleynaa ogaadana qaligana in dembi lagu geli karo sida afkaba lagu geli karo waayo qaligu waa afkii oo hadlay waa wixii afka laga yilo la qoray afkana dembi waa